maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka afka oo markeedii ugu horreysay laga bilaabay dunida in la xuso sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii haddaba warbixin ku saabsan xuska maalintan oo lagu qabtay muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste sanad waliba labaatanka maarso waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka si bulshada loogu baraarujiyo muhiimadda nadaafadda afka u leedahay nolosha aadanaha qaar ka mida dhakhaatiirta ka shaqaysa xarumaha caafimaadka ilkaha iyo ardayda barata culunta la xiriirta daweynta afka ee luuqadda qalaad lagu yidhaahdo dantalka ayaa magaalada muqdisho ku qabtay munaasabad ay arrintaasi ku weyneynayaan iyagoona sheegay in soomaaliya ay ku soo badanayaan dadka qaba xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta afka iyo ilkaha soomaaliyeed cabdiraxiin maxamed xasan ayaa ugu horeyn v o a uga waramay sida ay ku timid xuska maalintan iyo waxyaabaha dhakhaatiirta maanta oo kale ay u qabtaan bulshada uu aafeeyey xanuunkan maanta oo ah oral health day oo ah maalinta caafimaadka afka ee adduunka waxaa dabaaldegiisa la bilaabay sanadkii labada kun toban iyo saddexda iyada oo w h o qaybteeda u qaabilsan afka ilkaha ee f d i ay ahmiyadda caafimaadka afka si loogu dabaaldego sidaas si lamidana kor loogu qaado wacyigelinta caafimaadka afka ayaa loo asteeyey maalinta labaatanka maarso ee sanad walba in loo dabaaldego caafimaadka afka ee adduunka maadaama cudurada afka ay yihiin cudurada ugu waaweyn ee agjuula dadka qaba sidoo kalena ay yihiin saddexda cudur ee dilaaga ah ee kansarka mid ka mid a inuu ku dhaco afka ayaa waxaa maalintan loo asteeyey in kor loogu qaado wacyigelinta bulshada si looga hortago cuduradaas somali dental association ururka soomaaliyeed ee afka wuxuu maantoo kale qabtaa wacyigelin bulshada wuxuu booqdaa xarumaha wuxuu kaloo booqdaa iskuullada jaamacadaha soo siiya wacyigelin sidoo kale wuxuu u qabtaa free treatment ama daweyn lacag la-aan ah xarumaha kaamamka si bulshada ay u hesho wacyigelin sidaas si lamidana dadka aanan awoodin adeega caafimaadka afka in la siiyo adeeg wanaagsan maalintaas sidoo kalena la siiyo dawooyin wacyigelinta afkana qof walba si shaksiyana loogu sheego si guudna loogu sheego dictoreysa aamine xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay xanuunada ku yimaada ilkaha ayaa ka warbixisay waxyaabaha soo dedejiya cudurada ku dhaca afka iyo sida looga hortegi karo horta xanuunyada ku dhaco afka iyo ilkaha badankooda boqolkiiba sagaashan waxaa keeno waa nadaafad darada qofka haddii ilkihiisa uu nadaafadeeda ku dadaalo oo dowriyan si macnaha oo interval ah u sameeyo jack up waxaa laga yaabaa inuu ka badbaado cudurada badankooda cudurada ugu badan haba ahaadaane kuwa ilkaha ku dhaco suuska cirid dhiiga iyo cirid xanuunka iyo maxaa lalahaa infectionka oo ka imaado isagana markii cudurka uu weynaado xataa wuxuu keeni karaa cudurkii inuu maxaala ugu dambeyntii heer aada u xil dheer inuu noqdo oo markaas qofka aarweyga hataa uu ka xirmo kabacdi ee noqoto life treating problem inuu noqdo marka cudurada ugu badan waa suuskaas iyo cirid xanuunka iyo cirid dhiiga suldaan sheekh cabdiwaaxid waxa uu ka mid yahay ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka gaar ahaan qeybta cudurada afka iyo ilkaha waxaana uu si kooban uga hadlay sababaha ku xambaaray in kuliyadan uu xusho labaatanka maarso waa maalin aada u qiimo badan oo bulshada lagu xasuusinayo in la ilaaliyo sixidooda afka aniga ahaan markaan arkay dhibaatada caafimaad ee ilkaha bulshada soomaaliyeed haysata ayaan go-aansaday inaan ku beero kuliyadan dantalka si aan kaalin uga geysto xaaladda caafimaad darre ee afka ilkaha ka jirta waxaa sidoo kale igu riixay inaan kuliyadan xusho waxyeelada bulshada kasoo gaarta xarumaha ilkaha lagu daaweeyey qaarkood oo ay furteen dad aan cilmi durugsan u lahayn cudurada ku dhaca afka taasoo sababi karta xaalad kale oo caafimaad darro inuu dhaxlo bukaankii halkii uu daawo usoo doontay waxaa si xoogan usoo badanaya dadka la ildaran cudurada ku dhaca afka waxaana ummadda soomaaliyeed kula talinayaa inay ka warqabaan faayodhowrka afkooda ayna ku dadaalaan cadayga markasta ay wax cunaan kolka ay seexanayaan iyo xilliga ay soo toosaanba si noloshooda u qurux badnaato sidoo kaleeto waxaa jiri kara xanuuno aad khatar u ah oo ku dhaca wadnaha oo kasoo bilaabanaya afkaaga w h o ayaa sheegtay in ku dhowaad saddex dhibic shan bilyan oo dad ah ay qabaan cudurada ku dhaca afka kuwaasoo laba dhibic saddex bilyan oo ka mid a ay la ildaran yihiin xanuunka suuska ee ku dhaca ilkaha waxaana caafimaadka afka oo la dayaco ka dhasha xanuuno ay ka mid yihiin kasarka ku dhaca afka cunaha ciridhiiga iyo suuska kuwaasoo qofka ka xadidaya awooddiisa calalinta iyo tandhoolla caddaynta labada kun iyo saddex iyo tobankii ayay ahayd markii labaatanka maarso loo aqoonsaday maalinta caalamiga ee caafimaadka afka si loo kordhiyo wacyiga bulshada ee la xiriira saxada afka waxaana soo saaray hay-adda aan dowliga ahayn ee xiriirka ilkaha adduunka ee loo soo gaabiyo f d i taasoo ka shaqaysa faydhowrka afka waxaana dabaaldegiisa sanad waliba diiradda lagu saaraa mowduuc gaar ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho